SBS Radio
asalaamu calaykum xasan waa ku salaamayaa iyo s b s radio maanta magaalada melbourne ayaa waxaan kusoo bandhignay bandhig oo dhaqanka soomaaliga aan kusoo bandhigayno afar sano lasoo dhaafay ayaa la imaanaya meeshaan laakiinse soomaalida weligood may soo bandhigin hiddii dhaqankooda marka annaku waxaan go'aansanay inaa annakoo dhallinyaro ah inaan annaka isku taxallujinno inaan hiddii dhaqanka aan annaka soo bandhigno marka ciyaaraha waxaa ka mid ahaa jaandheer dhaanto shirib baraambur ha heesaa waxaa ka mid ahaa annagu kale heesaa ma qaadin laakiinse heesa aan maxaa la yidhaahdaa soo mix garaynay ahayd oo ciyaarta jaandheerta dhaantada baraamburka sharaxa ciyaar kastoo haddii soomaalida guud ahaan ay ku cayaaraan oo dhan ciyaar may ah wax kasta kolley soomaaliya oo dhan guud ahaantood maasha allah barnaamijka waxaa ka qayb qaatay shan gabdhood annakoo ah oo dhallinyaro soomaaliyeed oo magaalada melbourne ku soo koray haddee waa kaasaa hadde taageerayaal badanna waa joogeen aad baa laydinkugu sacbinaya aad baa laydinkugu qaylinaya haddee waana loo sacbinayaayo four years baa meeshaa la imaanayo soomaali lama arkay markaa waana la taageerayaa si fiican caalankana waa la dhuxay waa la lulay barnaamijka annagaa soo qaban qaabannay australian soomaali womenis health care womeniska hooyooyinka gabdhaha iyaga yuudkaan keensannay waxaan u keenna magacayaga iyo soomaalinimadayada in la barto oo nala arko oo soomaali adduunka ay ka muuqata meel walba calankeenna laga lugo soomaaliya ha noolaato ha israacdo nabad allaha ka dhigo saasaan meel walba ugu taagannahay wiil iyo gabarba inaan soomaaliya soo saarno waa markii ugu horraysay soomaali community aan ka qayb galno oo markii ugu horraysay weeye aan ka qayb galno festival african insha allah sanad walba waa ka qaybgalaynaa haddii ilaahay idmo soomaaliya ha noolaato maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama gabar soomaali ahay inaan arko oon muuqaal fiican oo wanaagsan iyo ciyaaro sharxo oo arko gabdhihii walaaladay oo soo bandhigeen oo first timekii ugu horraysay maalban iyo hooyo xaawo iyo hooyo xaawo oo ay keeneen ciyaarihii ugu horraysay soomaali sanadkii ugu horreeyey oo intaasoo sane ay qabanayeen maadaragtay african festivalka ay maanta ay sameeyeen gabdhihii soomaali iyagoo ciyaaraya oo dhaqankeennii iyo hidyaheegana waqnay iyo quruxdii iyo sharafteenni maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay soomaaliyana ha noolaato farxad weyn bay ii taha maanta inaan ka soo qayb galo festifaalkan oo lagu soo bandhigay cayaarihii hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ay asal u lahaayeen baraamburkii saylicigii dhaantadii everything maasha allah maasha allah very beautiful gabdho yaryar oo soomaali ah oo australia ku dhasheen badankooda oo dhaqankooda haysta oo afkooda soomaaliga ku hadlaya oo dhaqankooda soo bandhigaya aad baan ugu faraxsannahay soomaali communityna meeshaan diyaarba ku yihin xaawo iyo aniga iyo dad badan soomaali aad baan ugu faraxsannahay xasan aad baan ugu faraxsannahay maanta in aan aragnay soomaali oo soo bandhigayso ciyaaraha hiddaha ee dhaqanka soomaalida ee leedahay waa markii ugu horreysay aan isleeyahay stagekan ay soomaali soo korto waa ciyaaraha la soo bandhigaya dhaanto oo keliya maheen waxay soo bandhigeen afar ciyaar oo kala duwan xitaa ay ku jiraan buraamburkii sidoo kale ciyaaraha dhaqanka afrika ay soo bandhigeen waa la aadaa loo qiirooday maslaxa waxaa hal mar ruxay calanka soomaaliya sida ay ciyaaraha soomaalida dadkay u daawanayeen xataa ciyaarihii kale waddamada kale looma daawanayn marka aadaa ugu faraxsanna waxaan rajaynayna sanadkan sanad kusii xigana in saan ay kasii qurux badnaan doonto s b s aad baad u mahadsantihin in maanta adinkana nagala soo qayb gashaan munaasabadan weyn ee afrikaanka loogu dabaaldegayay hadda waxaan u shaqaynaa haru meel la dhaho daharu oo north melbourne ku taalla waxay noo shaqada waxaan na siiyey inaan dadkeena soomaalida wax u qabanno aniga marka waxaa ka mas-uul ahay hooyooyinka iyo dumarka iyo qoysaska communitiga inaan barnaamijyo usoo diyaariyo oo aan meelaha geeyo waxay rabaan aan u qabanno insha allah hadda waxaan sameynay waxaan isku keenno communitiga si aan u weydiino waxay rabaan inaan ka caawino iyo waxay rabaan inaan u samayno marka hadda waxaan ku maqannahay inaan soo diyaarino barnaamijyada naga dalbaday inaan soo diyaarino insha allah sidaas dhammaantiina bilaabayna shaqada waxyaalaha ugu waaweyn oo aad is leedahay kommuunitigeenna soomaalida waa u baahan yihiin in loo qabto maxaa ka mid ah aan waxaan u malaynayaa hooyooyinka inay inta badan aan waxba loo qabanin oo aanan la caawinin hooyadan waxaa waaye dhabarka qoyska la-aanteedna waxba ma shaqaynayaan marka ani waxaa muhiim ii ah inaan hooyooyinka wax u soo qabto si ay hadhootana ay faamiligooda ugu ayagoo faraxsan markay faamiliga qoyska ugu dhex jiraan hadhooto horumar waa gaari karnaa la-aantood laakiin meelna ma- horema- horema socon karno marka aniga waxaa muhiimadeeda ugu horeysa waxaa waa inaan hooyooyinka wax u qabto ay een, waxay iga rabaan inaan u sameeyana insha allah isku daya inaan u- inaan u keeno dhanka dhallinyarada marka la eego dhallinyarada baahidoodu maxay tahay dhallinyarada inta badan waxay rabaan inay isku imaadaan oo sidii waagii hore aan yaryareen aan dugsiga iskugu imaan jirnay oo kale inay een, waxyaalo saas oo kale aan u qabanno intaas bay sheeganayaan inta badan iyo inaan dhaqankeenna iyo diinteenna aan ku dheganaano oo sidii aan ugu dhegnaan lahayn aan usoo bandhigno Eh, hanad eh, barnaamijka bilowgiisii nooga waran So promo, uh, programkan waxaa bilawnay um, one month ago aa bilawnay maasha allah wallahi inaa one month hoo badan aa qabanay waxaa isku yeerinay dhallinyaraha iyo aabayaasha iyo maamayaasha oo xaafadda oo werby kensington askiva flimity in melbourne kule waa isku yeerinay waa sheekaysanay baahidooda what they needed you know waa ka hadalnay insha allah hadda sanadka wadamada 2018 wadamada baa hadda ku sheegi karaa ani iyo nasteexo insha allah hadduu ilaahay awoodo you know 2019 howl badanaa qabnaynaa wax fiicanna keenaynaa so sabr masuga insha allah dadkeena oo soomaaliga oo inta jooga waa caawinaynaa waa garta marka maanta meesha maxaa u timaadeen festivaalkan maxaa u timaadeen So maanta waxaa joognaa the African Music Cultural and Festival wax- wuxuu wuxuu ku yaalaa Fed Square meeshan waxaa ka imaanayso barnaamijkana wadanaa dadka dadka dad badan oo Afrikaana joogo dad badan oo cadaan oo hoosh aan qabanayno ina ma aqaanaan so hoosha the program ka sameynayno aan ku sheegaynaa and just especially you know just anaka dad oo Soomaali aan ahay wadankan ka kornay maho so haddaa wax jiro oo African Festival waxaas inaa inaa ka qayb qalan ka qayb galan waaye haddaa rabbi inaa dadkan inaa caawino we have to be involved in the community you know so dadka Soomaaliga inaa tusin waaye dadkan waa joognaa we are part of the community wax wax wax- wax soo barnay waa shaqaysanaa so insha Allah you know the more involvement we have in the community the better it is for the Somali community wallahi horta een, alxamdulilaahi si fiican ayay iskugu daba dhacday oo waa barnaamij loogu talagalay in la soo bandhigo een, quruxda een, afrikaanka weliba dee dadka waddamada badan oo afrikaanka ah oo ku kala nool qaaradda afrika een, shaac soo saaritaan dhaqankeenna wuxuu yahay inaan u soo saarno een, dad- dadka waddanka aan kula noolnahay oo dhaqamada badan ayagana iyo jinsiyada badan kala ah marka alxamdulilaahi waa arrinta si fiican bay iskugu daba dhacaysaa waa la ciyaarooyaa aad exhibition baa la suubinooyaa een, dad badan oo oo dowlad ka socda ayaa jooga marka waxa waa runtii waa mid een, u soo bar- maarkino een, een, horumar u ah een, afrikaanka ku nool een, magaalada melbourne ee ii sheeg victoria
soomaalidu een, xoogaa baa jooga dad badan ma jooga laakiin saa ugama muuqdaan baa la dhihi karaa afrikaankana ayagaa ugu badan magaaladan wallaahi horta run wa- maxaa labaalka waa nasiib darro maxaa labaalka waa runtaa hadda waxaan ku joognaa adiga afar qof to adiga haddaan u badan toban qof oo soomaali a- ayaan ku joognaa barnaamijka haddaad fiirisid dadku hogaaminaayo ama dadka soo diyaariyey ama dadka wada een, kulli waa een, dadkan kale oo ii sheeg een, een, jinsiyooyinka kale oo- oo oo afrikaanka aan isla wadaagno oo weliba west afrikaanka u badan taas waxay ku tusinaysaa inay isku duuban yihiin ayaga dhexdooda inay wax isku ogol yihiin inay wada shaqeeyaan inay wax wada qabsadaan inay soo jiitaan hay-adaha ugu qaalisan oo waddanka laga yaqaano dhinaca businesska dhinaca dowladda taas waxay ku tusinaysaa soomaalida inay kala daadsan tahay kala daadsanina dee waxba horumar laguma gaaro Een, sababta keliya aan horumar ku gaari karno soomaali haddaan nahay oo for example kow luuliyoo kale tan mid ka weyn baan qabsan karnaa because dadkii baan haysanaa cadadkii baan haysanaa laakiin nasiib darro waxaa waaye annagii baa maalin kasta is haysanno maqaayad maqaayad ka daba fur marka waxaan rajaynayaa inay soomaalida tan tusaale u noqoto waa jiifnaaye hurdada aan ka kacno xasan horta aad u mahadsan tahay in halkan aan ugu soo booqato Een, waa markii ugu horreysay horta aan ka soo qayb galo ee, waxaa lii sheegay in sanado badan la qabanayay Een, horta aaday u fiican tahay in afrikaanka ay maalin ku yeeshaan een, gobolkan victoria Een, afrikaan aad u badanna waa ay soo baxday Een, shucuurteena lama cabiri karo markaan nahay afrikaanta Een, gaar ahaan soomaalida inkastoo aan aan- annaga dhankeena soomaali ahaan aan ka liidino ama meesha aan si fiican aan ugu dhex muuqanin Een, waxaa ka fiilayey in maadaama eh, soomaalida ay tahay een, eh, eh, een, eh, qolooyinka ama community-yaasha afrikaanka ku nool victoria kuwa ugu badan in meesha soomaaliya u badnaa doonto Eh, laakiin mase dhicin een, waxaa waxaa ku arkay oo keliya afar qof aan oo soomaali ah iyo s b s oo meesha nagu soo boqotay oo keliya maasha allah maanta xafladda xaflad fiican waaye xaflad si fiican u dhacday waaye Een, afrikaanta dhan baa isku imaate laakiin waxaan ka xunnahay soomaali oo aragno afar qof oo meesha ka jooga s b s iyo afar kale marka waxaan rabaa inaan dhaho soomaalida inay soo baxaan oo multiculturkooda inay dadka tusaan waxay yihiin iyo waxay qabtaan waxaan leeyahay soomaaliya waa jiiftaan hurdada ka kaca maxaa ugu wacan laakiin inay jiifaan maxaa u jiifaan oo ka cilaayeen
waxay u jiifaan wallaahi ma aqaani laakiin waxaan u malaynayaa dadka communityka haya dad jiifo waaye oo maaragtay ayna rabin soomaalida meeshay ka taagan yihiin inay u soo baxaan marka waxaan leeyahay dadka communityka isku sheegee oo ay dhahayaan community baa hayna waa inay communitkooda tusaa waxay hayaan sanad kasta meeshana lagu sameeyaa soomaali kama muuqato hadda aniga sanadkana igu horaysa hadda imaade waxaan raba soomaalida inay soo baxaan hurdada ka kaca waa jiiftine hurdada ka kaca
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.